inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan leenahay inta dhimatay allah unaxariisto cidda dhaawacantay inta dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay ha bogsiiyo gacanka hardaran dhibaatadaas geysatay waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ban sabr iyo imaan in ilaahay siiyo gaar ahaan koonfur galbeed ciddii cid ka dhimatay iyo ciddii cid ka dhaawacantay waxaan leenahay sabr iyo imaan allah idinka siiyo wararka ugu dambeeya khasaaraha ilaa intee la egyahay dhimashada ilaa labaatameeye waaye dhaawacna waa ilaa ku dhawaad afartan xaaladooda intaas waa dadka dhintay bal waxaa la leeyahay waxaa ku jiray wasiirkii adiga kugu xigay bal wasiirkaasi magaciisa iyo bal isaguna siday wax u gaareen iyo goobta uu ku sugnaa marka uu qaraxa dhacaya faahfaahin naga sii bal
waa mahadsan tahay waxaa ku jiray wasiir ku-xigeenka oo kadhigistay dhaqancelinta maleeshiyaadka wuxuu ku sugnaa maqaayada qarax uu ka dhacay horteeduu shaah iyo wax midna inuu ka adayaan qiyaasa meeshuu joogay hade magaalada magaalo amniyay ahayd wax furabalena kama taagneed asigana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto oo jannadii fardoos ha ka waraabiyo tan kale raggii ka shaqeeyay arrimaha dhammaantoodna gacanta ayaan ku haynaa insha allahu xaqoodana waa heli doonaan waa tahay bal raggan ka shaqeeya arrimahan aad sheegaysid bal waa nuucay bal inoo faahfaaha wasiir
shirkad waxaa jirta iska xiran ka shaqaysa dhibaataynta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkan reer koonfur galbeed waxaan haynaa geerishkii hooshaas lagu soo diyaariyey raggii diyaariyey kuwii hisaamiyey intaba gacantaan ku haynaa waan gartay raggan la qabtay aad sheegaysid marka tir ahaan intay leegyihiin
raggii hoosha waday dhammaan in yar umaahan inta gala gacan ayay ku jiraan waa la hayaa
waan gartay marka ma dad iska caadi oo soomaaliyeed oo shaqaysanaya mase waa rag la yaqaan oo shabaab ka tirsan
dadka dhamaantood dhibaashada wax wada horta dad soomaaliyeed oo baadiyoobay oo dhinac dulmiga u baadiyoobay waay kuwaana waa kuwii shaqa ka qabtay cidda haddii mar ay shaqa qabatay annaka dee waxay noo tahay cadow un bay noo tahay wixii abaalkooda wixii xaq ay uleeyihin un bay heli doonaan insha allah waan gartay hadda bal saakay maxaa la samaynayaa bal mas-uuliyiintiinii ma booqateen cisbitaalkii ee dhaawacyadii la geeyey xaaladdu waa sidee bal dadku say isugu jiraan ma ilaa iyo shalay ayaan bataagneen cisbitaalka annaka booqasho keliya ma ahan waa taagneen dhiigga ayaan shubaynay dadka shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed waan u mahad celinaynaa sida gurmadka iyo walaalahooda ay dhiigga ugu shibeen insha allahu tacaala haddee wax booqasho maan xaqayban ugu tahay ilaa iyo xalay cisbitaalka meel uma dhaafin annaka ilaa iyo shalay ilaa xalay isbitaalkaan joognay ilaahay mahadii waxaa insha allahu tacaala waxaan ku faraxsanaa in cadowgii intooda badan saaka ay gacanta ku hayeen ciidamada daraawiishta koonfur galbeed iyo kuwiinii soo iskaashanayo agaasimaha cisbitaalka bay waxa uu sheegay in dadka qaar aan wax looga qaban karin magaalada baydhabo kuwaasi marka maxaa qorshaysan ma dadka eheladooda unbaa soo kaxaysanaya ma idinkoo maamulkiibaa gacan siinaya bal maxaa qorshaha mahadsan tahay arrintaas waxaa iska kaashaday dowladda federaalka soomaaliya aan uga mahcelinaynaa saaka inay diyaarado ay soo diyaariyaan si dadkaas loo qaado howshaas waa ay socotaa insha allahu tacala waana la qaadi doonaa biidn illahi alkariim waxaan leenahay ugu dambeyn insha allahu tacaala dadka soomaaliyeed haddii cadowgooda waa ujeedaan dadka soomaaliyeed dhibaato loo soo diro waayo inay gacmaha isqabsadaan oo ay la shaqeeyaan ciidamada amniga sidii looga adkaan lahaa cadowga ogas